bismi illaah alxamdu lilah hanaa lilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati lwahmi waakrimna binuur ilfahmi waftax calayna bimacrifati alcilmi waxasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatka ya arxama araaximiin dersigeenna wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suuratu ibraahim waa suuraddii afariyo tobnaad ee qur-aanka aayadaheedu waa konton iyo laba aayadood suuratu ibraahim makiyatun suuraddaani waa maki suuraddaani waxay ka hadli doontaa caqiidada mar hadday maki tahay iimaanka ilaahay la rumeeyo iyo rusushiisa bacfiga iyo jazaha la rumeeyo ayay ka hadlaysaa suuraddu waxay ka hadlaysaa nebiyullaahi muusa calayhi salaam waxay ka hadlaysaa nebiyullaahi nuux caad reer caad reer famuud qowmu nuux arrimahaasi ka hadlaysa waxay suuraddu ka sheekayn doontaa arrin weyn oo aakhiro goobaheeda ka mid ah marka kuwa mujrimiinta ah ee madaxda ahaan jiray iyo shacabkay xukumi jireen meel layskugu keeno xiwaarka iyo hadalka dhex mari doona baa suuradda laynoo ku tilmaami doonaa waxaa la sheegi doonaa meesha ay qoladaasi masiirkoodu noqon doono suuraddu waxay yeeli doontaa iimaanka tusaalay u keenaysaa baadinimadana tusaalaa loo keenaya qolada hore waxaa lagu miaalinayaa bishajarati dayiba geed wanaagsan qolada kalena bishajarati alkhabiisa geed xun suuradda waxaa lagu khatimi doonaa kuwa daalimiinta meesha masiirkoodu noqon doono maalinta is-abaalmarinta suuradda waxaa loogu magacdaray nebi ibraahim si nebi ibraahim magaciisu u waaro oo haatan iyadoo intaa laga joogay ayn looga sheekaynayo baa loogu magac dara abil ambiyaa imaamu lxunafaa baa la yidhaahdaa nebiyullaahi ibraahim asnaamta waa isagii burburiyey towxiidka calankiisa waa isaga kor u qaaday nebiyullaahi ibraahim weeyaan calayhi salaam bismi illaahi araxmaan araxiim alif laam raa alif iyo laam iyo raa allahu aclamu bimuraadihi bidalik kitaabun haada alqur'aanu qur-aankaani kitaabun waa kitaab weyn wey tanwiinta fiir kitaabun kitaabkaasoo anzalnaahu aan soo dejinnay ilayka adiga xaggaada aan ku soo dejinnay nabiyullaahi maxamedo calayhi salaatu wasalaam litukhrija annaasa dadka inaa ka saadhid min adulumaati mugdiyaalka waa jamac waa wadooyinka lagu dhumo wax ka tiro badan min aulumaati mugdiyaasha inaad dadka ka saadhid ila nuuri nuurna u saadhid waa mufrad xaqu waa hal midah nuurka inaa u saadhid waa wadadaa weyn xaqu nuuruliimaanka nuurulcilmiga biidni rabbihim rabbigooda idankiisana aa mugdiga kaga saadhidoo nuurka u saadhid amarkiisa iyo towfiiqiisa xaggee u saaraysaa ilaa ila meeshaas ka bede min aulumaati inaad ka saadhid ila nuuri ka bede ila nuuri ilaa siraadi lcasiizi allaha casiiskaa wadadiisa inaa u saadhid allihii alxamiidi ee xamiidkaa ee la mahadinayo adi bedelkuna waa caamilkoo la soo celceliyeyba macnihiisa qabaayo markasoo taa hore caamilkeeda baa isna caamil u ah allaahi iyana kasii bedelo ilaa siraadi illaahi ilaahay wadadiis inaa u saadhid alladii allahaasoo lahu isaga u ahaaday maa fi samaawaati samaawaadka waxa ku sugan dhammaantood iyo wamaa fil ardi ardooyinka waxa ku sugan ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala koonkoo dhan iyo wax dhex yaal ilaahay baa iskale waa weylun hog wuxuu u ahaa iyo waadi naareed iyo dhibaato iyo balanbal lilkaafiriina kuwa gaalada ah min cadaabin buu nooga ahday cadaab xaggiis cadaabkaasoo shadiidin darnaan badan shadiid weyl waxaa la yidhahdaa halaaggaa loo isticmaalaa kelimatun tuqaalu lilcadaabi walhal kelimad a kelimaddaas halkaasa loo isticmaalaa gaaladii baa la tilmaamaya kaafiriinta waa kuwe alladiina kuwa weeyaan ama hum iyago alladiina kuwa wey yastaxibbuuna fadilaya ama dooranaya alxayaata nolosha addunyaa dhow bay ka dooranayaan calal aakhirati aakhiro waxay ka jecel yihiin noloshan adduunka bay jecel yihiinoo aakhiray ka jecel yihiin aakhiro danka ma leh dan iyo heellaka ma leh qalbigoodaba kuma soo dhacayso uba camal falan mayaan maba rumaynayaan tan unbay yaqaanaan adduunkan yaclamuuna daahira min alxayaati dunya weeye moogta noloshaan dhammaanaysa bay doorteen tii joogaysa weligeedna way ka tageen aladiina yastaxibuuna alxayaata dunya cala alaakhira oo wayasuduuna mancinaya dadkay ka mancinayaan annaasa baa kugu qadara dadkay waxay ka mancinayaan can sabiili illaahi ilaahay waddadiisa oo wayabquunaha dalbayahaa waddada ilaahay ciwajan qallooc waddada ilaahayna qallooc bay u raadanayaan ciwajan mucawaja waxay rabaan inay leexiyaan diinta ilaahay inay qalloociyaan hawadooda la raacay rabaan ulaa'ika kuwa tilmaamahaas le foosha xun fii dalaalin baadinnamo dhexdeed bay ahaadeen dalaalkaasoo baciidin baa ilaahay yidhi fog haddii qofku dhumo meel dhow dee ku dhumo baadidu meelahan taal waa la soo celin karaaye baadinnimo fog bay kuwaasi ku sugan yihiin fii dalaalin baciidin laa yurjaa lahum salaaxun walaa najaax inay najaxaan iyo inay wanaagsanaadaan la rajayn maayo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa arsalnaa maanan dirin min rasuulin rasuul maanan dirin ilaa bilisaani qowmihi qoomkiisa carabkiisa mooyaane rasuul kastoo aan dirnay qoomka loo diray luqadooda baa loogu diray luqada qoomkiisaa loogu diray lanna hadduusan luqadiiba uusan garanaynin muxuu kula hadlayaa in la isfahmaa la rabaa tarjamaan la-aan bilisaani qowmi qoomkaa luqadooda rasuulkaa lala diray kaasa waxaa lagu leeyahay qofku hadduuba iimaan yeesho oo diintiisu u hagaagto kow waxa kuwaada u barto inay luqadaha noqoto luqaduhu muhiim weeye jiddan qola luqadeed qofkii bartaa sharkooda ka aamin noqda haddii kale waa ku dul sheekaysanaya warranka maayo waxay sheegayaan haddii kale dacwadii baaba ku xihan dacwadii iyo diintii baa ku xihan oo haddaad damcdo qof inaad muslimiso islaamiso ama wax u sheegto ama tawxiidka ugu baaqdo haddaad afkiisa waxba ka garanayn waxba uma sheegi kadhib waa inaad turjumaanish ilaa bilisaani qowmi liyubayina inuu u caddeeyo rasuulkaasi lahum iyaga sharaacida iyo diinta inuu u caddeeyo fayudilu llaahu ilaahay wuxuu dhuminaya man yashaau ciddou doono fayudilu llaahu ilaahay wuxuu dhumiyaa man yashaau ciddou doono wayahdi ilaahay wuxuuna hanuuniyaa man yashaau ciddou doono ilahay waa hanuuniya wa huwa ilaahayna alcasiiz allah qaalibka wey alxakiimu shay kasta meesha u laaiqa allaha dhiga wey alxakiimu fii sunci allaha weeya marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadahaas haddii rasuulkii loo diray luqadiisii baa loogu dira laakiin nebigeenna risaaladiisu waa caam luqada carabiga marka dee qoladii markaas meesha oo nebigu ka dhashay oo luqadooda ku hadlayana nimanka carabeed oo reer quraysheed ba ahay iyaga keliyana looma dirin risaaladiisu waa caam oo wamaa arsalnaaka ilaa kaafata linnaas wey dadkuna carabi kuma wada hadlaan taa maxaa looga jawaabaya dee taa waxaa looga jawaabaya nebigu wuu kula wada hadlay ma ahe dad yaqaanaa iyana loo sii diray oo luqadii garanaya oo dad baaba la yidhi luqooyinka barta oo haddiiba bartay si warqadaha ay u akhriyaan nabiga loo soo dirayo kuwa nebigu dirayana ay u qoraan nebigeenna calayhi salaatu wasalaam wa huwa alcasiizu alxakiim walaqad xaqiiqi arsalnaa waxaan dirnay muusaa nebiyullaahi muusaan dirnay biaayaatinaa aayaadkayaga baan la dirnay aayaadka dee nebi muuse la siiye waa garanaysa walaqad aataynaa muusaa tisca aayaatin bayinaat aayaada kaasaan la dira maxaa ka mid a aayaadki an akhrij saar qowmaka qoomkaada ey an akhrij saar qowmaka qoomkaada min adulumaati mugdiyaasha ka saar ila nuuri nuurka intii kaana u saar saasaa la yidhi qowmaka baa isaga la yidhi nebi muuse adiga tolka laakiin nebigeenna hadda maxaan kusoo marnay litukrija annaas min aulumaati ila nuur aayaadka aada ugu fiirso ummadoo dhan inaa mugdiga ka saadhid qoom gaara nebigu risaaladiis waa caam qoys gaara iyo carab baa loo soo diray keligeed iyo ma jidho nebigoo litukhrija annaas baa layidhi nebi muusena waxaa la yidhi an akhrij qowmaka adiga qoomkaada min aulumaati mugdiga ka saar mugdiyaasha ila nuur saasaa layidhi wadakirhum xusuusi qoomkaada nabi muusew biayaami illaahi ilaahay ayaamihiisa nicamtiisa iyo cuquubaadkii labadaba maalmihii ilaahay soo maray nicamtii la siiyey iyo ciqaabyadii dhacay intaba xusuusi biayaam illaahi ilaahay nicamtiisa xusuusi inna fii daalika kaa isagaa xusuusintaas la aayaatin aayaad baa ugu sugan likulli aayaad waaweyn likulli sabbaarin sabir badana dhammaantiisa shakuur shukri badana addoon kasta oo muniib ah saabir ah dhibaatada ku sabra nicamta ka shukriya shakuurna ah mar waa sabaar wixii dhibaato ah buu ku sabraa misna waa shakuura oo wixii ilaahay nicam siiyobuu ku shukrinaya waid qaala muusa wadkur ka sheekee ama wadkuruu xusuus ama nebi allow wadkur xus waxaa ka sheekaysaa nebi muuse qoomkiisii markuu yaa id waqti qaala muusa liqowmi u yidhi nebi allow ka sheekee amaba wadkuruu xusuusta id waqti qaala muusa nebiyullaahi muuse ku yidhi liqowmihi qoomkiisa udkuruu waxaa xusuusataan nicmatallaahi ilaahay nicmadiisa calaykum dushiinna idinku nicmeeyey id waqti ilaahay idiin nicmeeyey anjaakum ilaahay idin badbaadiyey min aali fircawna fircoon aalkiisii ilaahay idinka koriyo idinka badbaadiyey id anjaakum min aali fircawn aalkaas macnaa fircoon laftiisii iyo wazabaaniyati ciidamadiisii wey fircoon iyo ciidamadiisi markii reer bani israa'iilow ilaahay idinka badbaadso yasuumuunakum xaalay idin dhadhan siinayaan fircoon iyo qoladiisu suu'a alcadaabi cadaabka kiisa xun yasuumuunakum iyagoo idin mayrac siinaya mayraca mataqaan xoolaha iyo markii saas hadba dhan loogu rogo meesha xoogaaga haddaa qaale cadaabkaas hadba idin mayrac siinayeen hadba dhan idinkaga keenaye yasuumuunakum idin dhadhan siinayeen suu'a alcadaabi cadaabka kiisa xun oo wayudabixuuna ay gowracayeen abnaa'akum cadaabkii qayb ka mid wiilashiin ay gowracayeen oo wayastaxyuuna ay baaqi yeelayeen nisaa'akum haweenkiinnana ay iska daynayeen oo ay baaqi yeelayeen marka wiilasha waa laynayeen gabdhahana way iska daynayeen oo maxaa cadaab loogu tilmaamay gabdhaha inay iska daynayeen bal wiilasha waa wallaayeen waa cadaab gabdhihii inay iska daynayeen lafteeda cadaabkii baa lagu dar inay iska daayaan mayaysan fiicnayn iska dayntay iska daynayeen may ahayn iska dayn ay dadnimadoodii iyo xornimadooda iyo wanaaggooda gabdhaha u ogol yihiin ihaano iyo inay u khidmeeyaan iyo dhibaatay u daynayeen ee karaamo iyo wanaag uma daynaynin marka aayaddan iyada marka la marayo fii suurati ibraahim waxaa la akhrinayaa wayudabixuuna laakiin suuraة الbaqara marka la joogo biduuni waawi waaw ma leh yudabbixuuna abnaa'akum wey tanna wa yudabbixuuna arrintaas sirta halkaa ku jidha waxaa weeye macnaha ku jira suuraة اlbaqara yudabbixuuna waxaa loo yidhi yudabbixuunadu waxay fasiraysay wixii ka horeeyey bay fasiraysay oo ahaa su'aal cadaabi cadaabkaasi muxuu ahaa yudabixuuna baa la yidhi markaas taasaa lagu fasirayy oo waxay ahayd yasuumuunakum su'aal cadaabi waxay ka dhigan tahay yudabixuuna abnaa'akum su'aal cadaabku waba kaas amaa suuraddan tafsiir uma aha su'aal cadaabki ee waxa weeye anwaac cadaabah baa meesha yaallay oo qoladan la marsiinaya reer bani israa'iil waxaa kaloo la marsiinayay gowrac oo nooc kale ah cadaabkii ka mid oo noocii hore aan ahayn saasaa wowda loogu daraa la leeyahy wallahu aclam wayudabixuuna abnaa'a wayastaxyuuna nisaa'akum wa fii daalikum wa fii daalikum kiinaas balaaun wa balaaun ba soo qaado wa balaaun jirabid baa fii daalikum kiinaa dhexdiisa ahaaday jirabiddaasoo min rabbikum rabbigeen xaggii ka ahaatay balahaasoo cadiimu weyn balaayo weyn balada waxaa loo isticmaalaa nicmadana waa loo isticmaalaa ibtilaaha iyo imtixaankana waa loo isticmaalaa wa fii daalikum kiinaas mixnadaas balaa-un ba ahaaday imtixaan oo min rabbikum ka ahaaday kaasoo cadiimu weyn oo maxaa loo leynaya wiilasha sababtu waxay ahayd bay mufasiriintu dhaheen kuwa kaahiniinta iyo curaafaystayaaasha ah marbay cid iska maagaan ma ogtahay fircoon bay u yimaadeen madaxda iyo waxaasna waxaa jira madax waxaa ku shaqaysato ku laban dadka wanaagsan meeshay kaga xirmi lahaayeen dadka aan ficficnayn ku xihan fircoon bay kuwa kaahiniina baa u tegey waxay ku dhaheen wiil la dhali doono reer bani israa'iilna qoyskiisu yahay qabiiladaas dowladnimadaada iyo kursigaada inaa weydid wiilkaasaa sabab u noqon doona kursigan wiil reer bani israa'iilah baa kaa kaxayn doona inaa weydid isagaa sabab u ah markaasuu wuxuu yidhi wiilkasoo la dhalo reer bani israa'iil ku abtirsada ha la gowraco seebuuba iiga kaxaynayaa kursi haddii wiilba la waayo qoladaa ka dhashay hawshaa markuu waday oo waday oo waday uu ku daalay hadda waa iyadii nebi muusena sanad dhashay nebi haaruunna sanad dee nebi muuse sanadki wax la gowracayay waa isagii dhashadoo santuuqa lagu ridayo halkaa hawshu madhay waa gaari doonaa insha allah waid ta'adana waxaa kaloo ka shakaysaa nebi muusa weli wata id wakti ta'adana oo idnay oo ilaahay ogeysiiyey rabbigiin rabbukum rabbigiin ogeysiiyey ogeysiin caam ah maxay ahayd lain shakartum haddaad shukridaan oo nicamta ilaahay iyo fadligayga aa ku shukridaan la asiidannakum idin ziyaadiyeen oo idin ziyaadiyeen oo idin ziyaadiyeen ummad kastana waa sidaas haddaad nicamta ilaahay ku shukridaan idin ziyaadiyeen walaa in kafartum haddaa gaalowdaanna inna cadaabii aniga cadaabkaygu la shadiidun waa mid darnaan badan aniga cadaabkaygu waa mid darnaan badan nicmadayda haddaad jaxdidaan haddaad dafidhaan haddaad ka kufridaan cadaabkaygu waa daray cadaab baa ka imaanaya wey meeshaas wa qaala muusa nabiyullaahi muuse wuxuu yidhi in takfuruu haddaa gaalowdaan reer bani israa'iilow antum idinka iyo waman duul fil ardi ardada dhexdeeda ah jamiican xaalaa tihiin jamiican ka wada xaale yaa macduufka iyo macduuf calayhi labadaba antum iyo waman fil ardi labadaba idinka iyo waxa dhulka jooga dhammaantiin jamiican dhammaantiin xaalatiin kulligiin labadooda wada jiraa laga xaalaynaya haddaa wada gaalowdaan ilaahay waxba ka qaadi maysaan gaalnimadiinaas ilaahay mulkigiisa waxba gaarsiin mayso binu aadamkaa markay qola mucaarad ku noqoto qola meel ka qabsato qola maaragtay baa boqortooyadooda iyo awoodooda iyo dowladoodu nusqaantaa haddaa kulligiin gaalowdaan falan tadurllaha shaan ilahay waxba kuma dhibi kadha maxaa yeelay fa ina allaha ilaahay subxaanahu wa tacaalaa la haniyun ilaahay mid hodana weeye hani muxuu ka yahay can shukri cibaadihi addoommadiisu inay dhahaan alla waa mahadsanta yaa ilaahay mahadintaas waxba ugama baahna innagaa u baahan ilaahay waa ani cibaad addoommada iyo cibaadadooda waxba ugama baahna ilaahay la haniyun ilahay weeye xamiidun ilaahay weeyaan mahadin maxamiid maxamuud mid la mahadiya ilaahay weeyaan ilaahay sidiisoo xamdi ku mutay wey waaba iska leey wahuwa lmaxbuud wain kafarahu man kafarahu ciddii gaaloodaba ha gaalooda ilaahay mahad waa iska muto lanna hadduuba ku abuuray kan u abuuray mahad abuuriduu abuuro mahad ku leey arsaaquu siiyo mahad ku leey dhaqdhaqaaqa iyo socodku mahad ku leey hal diidanaada hadduu rabo ilaahay waa waa xamid kuwa mu'miniinta wanaagsanna hadde iyagu dee waa sii mahadinayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alam yaatikum ma wuusan idiin imaanin naba'u ladiina kuwii warkoodii min qablikum idinka hortiinaha war kuwii idinka horreeyey warkoodii muusan idiin imaan ka bedelo qowmi nuuxin nuux qoomkiisii muusan idiin imaan nuux qoomkiisa warkiisa muusan idiin imaan iyo wacaadin caad iyo wathamuuda reer hamuud wixii ku dhacay markay aayaadka ilaahay beeniyeen muwaan warkaas aydnaan hayn waa idinka ilaahay aayaadkiisa beeninaye muwaynaan taariikhda la soconoo ku cibro qaadanaynoo ummadee idinka horreeyey oo rusul loo soo diray oo rusushii beeniyey wixii ku dhacay warkeedii ma waynaan hayn iyo waladiina weliba kuwii min bacdihim ka dembeeyey qolooyinkaa la magacaabay qolooyin tiro badanoo ka dembeeyey yaa warkoodii ma weynaan hayn laa yaclamuhum xaaluusan ogeyn hadda kuwaas ila allahu ilaahay mooyaane laa yaclamuhum ila allah tiradooda iyo cadadkooda cid ogma jirna ilaahay mooyaane tiradii ka batay wey ilaahay buu xisaabay haye qoladaas maxay ahayd xaalkoodu jaa'athum iyaga waxaa u timid jaa'athum waxay ula timid iyaga rusuluhum rusushoodii bilbayinaati aayaad cadcad mucjizaad xujooyin waadexaada ayaa loola yimid faradduu waa celiyeen aydiyahum kuwii gaala faradduu gaaladii baan ka dhigaynaa damiirka aydiyahum damiirka labaadna gaaladii baan ka dhigaynaa fii afwaahihim kan ku jiran iyagii baan ka dhigaynaa tafaasiir kalena waa jiraan faradduu kuwaasi way celiyeen aydiyahum gacnahoodii bay fii afwaahihim afafyaalkoodii ku ceshay rusushii markay xaqa u sheegeen gacnihii bayba afka saareen kuwii gaalada ahaa oo waxa weeyaan waxayba diidan yihiin beenin ay beeninayaan sidaysan u rumaynin loogu jawaabin gacnihii bay afka saareen yaab macnaa qof waxaa shay ka yaaboo kale afka gacanta saa u saaray oo xaqii loo sheegay bay la yaaban yihiin maxayba qaataanba gacnihii bay afka saa u saareen waa yaaban yihin rusushu waxay sheegtay bay la yaaban yihin tafaasiir kalena waa ku jiraan faradduu aydiyahum fii afwaahimtaas ibnu mascuud isagu wuxuu leeyahay faradduuda waxa weeyaan cadduu asaabicahum gacnahoodii bay qaniineen haydan gacnihii bay qaniineen wey farihii bay qaniineen cil iyo xanaaq diidda ay diidan yihiin rususha iyo warkay u keeneen wa qaaluu af ahaan waxay dhaheen innaa anagu kafarnaa waanu gaalownay kafarnaa waa ka gaalownay bimaa kii ursiltum laydinla soo diray bihi maagaba oo ma in la soo diray aaminsan yihiin rusulnimo ma u ogol yihiin ilaa waxay dhaheen bimaa kii ursiltum bihi laydinla soo diray maye waxaa la yidhahda waxaa jira jees jees a rusul baaba tihiin soo maaha wixii haddaaba wixii laydinla soo diray waaba annagu waa diidni weeye warkooda ee maaha inay aaminsan yihin inay rusul yihiin gaaladuna waa kuwa hadalkaa ku hadlayoo innaa kafarnaa bimaa ursiltum wax ay tawxiida iyo wax iimaana ay leeyihiin ma jidho innaa kafarnaa bay dhaheen bimaa ursiltum bih waxa la ydinla soo diray rabbinimo iyo ilaahnimo iyo kulli midna ma ogolaan oo dhab uma ogola afka waxay ka yidhaahdaan markii xujada laga looga adkaado walain saaltum man khalaqa samaawaati walard layaquulunna allahudan aysan raacayn bay afka ka dhahaya wainnaa anagu bay dhaheen lafii shakin shaki weyn lafii shakin shaki dhexdiis baan ahaana bay dheheen gaaladii baa hadlaysa wainnaa anagu bay dheheen lafii shakin shaki dhexdiis baan kaga sugannahay mimaa kii xaggiisa tadcuunanaa ahnaga noogu yeeraysaan ilayhi xaggiisa shakigaasoo muriibin shaki kala beeraya shaki dareen dareen beera shaki shaki kala dhalinaya baanu kaba qaadnay bay leeyihiin waxaa noogu yeersanaya warkeenna hal shaki maaha intaasoo shaki iyo intaasoo dareen baama ka qaadnay bay leeyihin wa innaa anagu la fii shakin shaki dhexdiis ayaanu ku sugannahay bay dheh kaga sugannahay mimaa kii xaggiisa tadcuunanaa tadcuuna tadcuunanaa aada noogu baaqaysaan noogu yeeraysaan ilayhi xaggiisa shakigaasoo muriibi muriib shaki gelinaya shaki kala beeraya baan kaga suganna darsigeennu intaas ku egyahay wallaahu subxaanaه wa tacaala aclam bisawaab